qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta cawska la siiyo xoolaha iyadoo caqabado kala duwan kala kulma beeraha ay ka keenaan iyo sidii looga iibsan lahaa cawska maadaama aysan jirin dad xoolo dhaqata ah oo si maalinla ah wax uga iibsada qaar ka mid ah haweenka iibiya cawska ee ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay inay caqabado badan kala kulmaan soo gurista cawska iyo sidoo kale dhinaca suuqa coosaan keennaa suuqii cooska waa isjoogaynaa maalin badanaa haddaan keena suuqii duurka laga soo waayay bug badanaa wax coos nugooy malaa ganacsatadii goob ganacsatadii aa nuucun duurkiina coos mala oraxeed waa suuqiina haddii keesan wax on keelna malaha maalinka barkeed soddonaas nugooynaa maalin afartan maalin laatan shan wax cilmi wax kolsiin mal khwaas leh aan keesana
cooska marka hore inta laga keenaa
beeraa maanta mal biila-aanaa qabad maalinta haddaan gabartaan saaki bacad kastaanay kees laba ruux aad usa guri ciiska godma lama ruux ay ku kala goodsanayaan nolol maalmeedkeeda xataa maku filin cooska marka beerta markaa kasoo guraysiin beera adinka leedihiin miya mase lacag waa kasoo gadatiin
beeraa muslimkaa iska weydiisanaya ninkiina diiday ninkiina haddii lasoo gado maxaa ka helina coosaa guray ana saak salaada islaama caleykaasu baxay haddaan saacadda xilyaanaa la maroowaa haddaana xili isgatam ilaaha og baxooweeya toban sac ma sagaal sac haddaa sagaal sac la taagan yahay maruqub kale iska dheh saak subsoo baxay ahay beeraha mar waluu diidaa nin walaal ah isku tuuweysahay waxaa leelaha meeshaa maguraha ninkii kuu diido oo kuu diidi maoo xoolihiis maxuu ku leelahay ninkii ku sii oo walaal ahaa kasoo gurinaysaa ninka barkiis waa kaa tuurinaa dhaabacaasaan ahaay unuka saaki salaamu calaykaan la soo baxay xilyaanaa la sociyaa waa ikane bajaaji waaye lacagaa kaa rabtaa qaadooyiisii waa soo saarsanaa beeraha iyo guri maiskula dhowbo oo kasoo qaadayno waa soo saarsahaysaa waa soo neebsahee meel bii ku jira iska arkaysaa biyahaasa iska cawaysaa nafta iskaiiqoosayey